bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala guddigani wuxuu dhisan yahay muddo saddex bilood ah waxaana noo qasnoo qabsoomay wax aada u fara badan oo ah horumarintii degmada baardheere guddiga horumarinta degmada baardheere ilaahay baa mahad iskale waxaan hadda dhexgalnay annagu in la dhiso buundada kurmaan ee degmada baardheere waxaa noo qabsoomay lacago aada u fara badan oo noo soo xarooday dadkanaga reer baardheero aadka ugu sharafta badan baan waxaan rabnaa inaan u dirnay halkani hambalyo aga dirno annagoo uga hambalyaynayno iskudayga quruxda badan ee ay sameeyeen oo ah inay dalkooda hal doolar ku dhistaan dalkooda inay hal doolar ku dhistaan degmadooda iyo dadkooda ku horumariyaan maalin iyo habeenba ay u soo jeedaan arrintaasna waa nalala garab taagan yahay haddee waxaan dhihi lahayn walaalayaalow idinkoo mahadsan ganacsatada aqoon-yahanada waxa weeye nimanka la yidhaahdo maamulka odayaasha hooyooyinka inta wax garanayso oo reebaar dheera ah inaad u istaagtaan dhismaha buundooyinka baardheere jidadka baardheere waraha baardheere ceelasha baardheere biyo xirada baardheere inaad u istaagtaan birixyareennada baan arrintaas codsanaynaa inaad naga yeeshaan nagana garab istaagi doontaan aad baan u rajaynaynaa waa mahadsantihiin waa axmed isaaq xuseen nabadoon axmed isaaq xuseen shiino gundoon baan ku magac dheer waa mahadsantaha
waa garta nabadoon shiine waxaad sheegtay in qorshaha idinkugu jiro buundada kurmaanka in la dhiso buundadaasna hadda ka hor mar ayaa la dhisay dabadeedna waa lagu fashilmay oo sidii loogu talagalay hawsheeda uma qabsoomay waa maxay ahmiyadda ama mudnaanta aad siinaysaan buundadaas in la dhiso maxayse u soo kordhinaysaa bulshada deegaanka
waa mahadsantahay axmed arrintaasi buundada tii hore way ka bedelan tahay tan tii hore waxaa weeye hay-ada samafal baa fuliyey tani waxa weeye isku tashi dadka deegaanka u dhashay inaysan wax dambe ka hallaabin weeye taas waxay halbowlo u tahay magaalada kismaayo iyo baardheere buundo isku xirto weeye oo halbowlo ah annagaa waxaan garannay dadka deegaanka u dhashay ah inaan arrinta ayada mar dambe fashil dambe ku imaanin waa sidaa weeye arrinteeda
waa tahay axmed waxaad ka mid tahay guddiga ma inoo sheegi kartaa qarashka guud ahaan ku bixi kara dhismaha buundadaas hadii ay suurta gasho alxamdu lilah rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila alcaalamiin waa sheegi karaa lacagta iyada waa la qiimeeyey qiimayn baa la sameeyey lacagtaas ku baxaysa buundada waa shan boqol toban iyo toddoba kun oo doolar weye marka buundada qaab noocee ayaa loo dhisaya wax naqshado aad ka diyaarseen miyaa jir habka loo dhisayo buundada qaab baan muxuu ahaa laga diyaariyey qaabka loo dhisahayo waa qaab muxuu ahaa gaadiidka uu isku muxuu ahaa dabamari kara weeye waa qaab muxuu ahaa ilaa muxuu ahaa intaasoo muxuu ahaa mitir aan rabno muxuu ahaa inaan dhisno waxa weeye waa buundooyinka muxuu ahaa caalamka inaan muxuu ahaa qaabka hadda heerka casriga oo buundooyinka loo dhisa inaan u dhisnaan rabnaa
ma jiraan wax injineero ah oo arrintaasi kala qayb qaadanaya haddii aad tihiin guddiga arrintaas waa jiraan waa jiraan qiimayntii hore rag baa ka qayb qaatay rag injineerana hadda muxuu ahaa way noo joogaan raggaa injineerada way joogaan waana nagala qayb qaadanayaan haddii ilaah yidhaah cabirka buundadaas imisa ayuu noqon
boqol labaatan iyo shan mitir weye dherarka waa labaatan iyo shan mitir oo dherar ah dherar ah balaca waa boqol iyo labaatan iyo shan mitir mitir weye balaca waa labaatan mitir weye adinku markaa shaqooyinkiina ma waxaad ku koobnaan doontaan qura buundada mise howlo kale ayaad qaban doontaan maya guddigaana guddi horumarin weeye waa ka fog tahay muxuu ahaa ahmiyadooda iyo higsiga ay muxuu ahaa samaynahayaan wax waliba oo horumar ah oo degmadan laga samaynahayo hadday muxuu ahaa jididka tahay hadday buundooyinka yihiin hadday waxbarashada ay tahay hadday ceelasha tahay haddii waraha ay tahay guddigaana guddi horumarin weeye buundadaanu hadda waxa weeye briority bay noo tahay laakiin hawsheeda buundada keliya ma aha waa hawl sii socon doonta insha allah bidnillahi kariim laguna horumarinaya deegaankan degmada baardheere
waa tahay nabadoone maxaa idinkaga qorshaysan howlaha kale ee degmada sida dadka inta badan markay webiga biyo keeno ama rabab weyn ay da'aan webiga wuxuu ku fataha xaafado ka mid ah magaalada baardheer oo kale qorshahaas arrintaas idinkugu jira inaa wax ka qabataan bismillaahi raxmaan raxiim qorshahan in qorshaysan way ku mid ahaa haddii webigaha fataha in uuna maylaarahay biyoxireeno aan soo bino kanaalooyin aan soo bino haddii ilaahay raallakii kanagada way fadaana in un walbadan ku bedelno sidii owel hayti guddiga horumarinta degmada baardheere qorshooyin badan baan qorshaysan in jididkii laamilka gowaala in meel welba oo bohol maylaarahay biyoxireenka soo biyi adablooyinka in biyaan leexii intaasan in qorshaysan haddii ilaahay ar marka arrimaha noocaas waa howl ballaaran ma jirtaa cid gacan idinku siinaysa gudashada waajibaadkiina shaqo
iskutashi oo deegaanka in usu iska talladi insha allaahu dadkala wal ma ku fada doon laakiin wal ninshaanana ma diidi doon haddii ilaahay ka raad lahaada dadka gobolkan dhaladi ama degan yaa iska talladi adablooyinka isu waraabsado warooshinka gooda eelelka gooda saasaa inka talagalna haddii ilaahay her waa tahay ugaas saleebaan waxaad ka mid tahay guddiga gudiga guddiga horumarinta degmada baardheere markaad u kuurgashid dadweynaha baardheere aad ma u danaynayaan shaqooyinka aad u haysaan bulshada baardheere bismillahi raxmaan raxiim aadaad u mahadsantahay xamidow haa reer baardheere waa guddiga hadda la dhisayba ayagaa maanaa soo abaabulay qorshahoon macnaha n ogaadeen dhibkooda aad bay ugu farxsan yihiin qaymo fara badan oo gudiga ka mid ama degmada baadheer ka mid aan la kulannay dhiirigelin fara badan baan ka haysannaa aad iyo aad boqolkiiba waa la soo dhoweeyey macnaha dhibkii iyo rafaadkii iyo bundaas lagu qaba xataa keligeeda ma ahan deegaanka baadheere meelo badan oo biyo wasaqda iyo caafimaaddarada keenaysa wax badan baa ka jira intaasoo dhan waxaa meesha lagu soo koobay gudiga degmada baardheere kuma koobna boqoshaas keliya awoodina waa la saaray waan la kulannay bulshada baardheer degmada baardheer ka tirsanna way naga aqbaleen diyaar weeye wax walba hamigeena iyo niyadeennana saafi wey waa bulshadaan intaasoo dhanna kala qayb qaadatay wayna ogol yihiin wayna ku raalli yihiin wayna ku taageersan yihiin wax walba wayn soo dhaweeyeen waata maxamuudow markaan usoo laaban arrinta ku saabsan dhismaha buundada waxaad sheegteen lacag aad u tira badan ilaa shan boqoloo kun oo doolar lacag ka badan inay ku baxayso lacagtaasi wax intee leeg ayaa ilaa iminka idiin soo xarooday bismillaah alxamdu lilaah axmed waa mahadsantaha adiga iyo idaacaddaba waa idin mahad celinaynaa horta khayr allah ku siiyo waxaa weeye ujeeddada guddigan uu asaasan yahay marka koowaad waa markii taariikhda ugu horreysay dadka deegaanka degan inay isku day noocan oo kale ka sameeyaan waana niyadeennana aad bay u fiican tahay waxaad weydiisay su-aasha ah wax maxaad haysataan xilliga hadda laba arrimoodba waa haysanaa marka koowaad waxaan haysanaa niyaddii bulshada ee degmada baardheere waxaan markaa aaminsannahay inaan hodan nahay haddaad sida kale ii weydiiso waad garanaysaa guddi ka dhashay nidaamka intaas hadda ka hor aan la samaynin dhismuu hadda ka hore guddiga ku jiray haddana alxamdulilah gundhig buu leeyahay oo haystaa oo dadka deegaanka ka imaaday waana waxaana rajaynaynaa ujeeddada aan leenahay ilaahay idinkiis inay lacagta la sheegay ay ka imaan doonto degmada baardheere iyo dadka u dhashay oo dal iyo dibadba jooga maxamuudo waxaa jirtay guddi guddi oo muqdisho ka dhisnaa oo guddiga gurmadka fatahaadaha gobolka keeda ku magacaaban iyo abaarahaba dhaqaalo badan ayay xilligii fatahaadaha ay ka dhaceen degmada baadheere ay soo ururiyeen guddigaas xiriir intee leeg ayaad ka leedihiin hawshan sida u qabsoomi lahayd maadaama hawsha aad qabanaysaan ay tahay howl bulshada
axmed waa mahadsantahay mar labaad walaalle guddigaas waan ognahay xiriirna waan leenahay wada hadal baana noo socda dhaqaalahaas waan ognahay bulshada baardheer ay leedahay ay walaala na gacanta ku hayaan xiriirna waan leenahay waana rajaynayaa ayaga laftooda inay mardhow ka soo qaybgeli doonaan oo guddigaan hor imaan doonaan xiriiraa noo socda wada hadal wanaagsan baan ka leenahay ugu dambeyn su-aashaan jeclan kuweydiiya waxay tahay dad badan oo gobolkan ka soo jeeda ayaa qurbaha ku nool dadka qurbahan waxay lafdhabar u yihiin taakuleynta dadkooda dadkaas qurbaha joogo kale oo iyo jaalidaha dibadda iyo weliba hay-adaha sanfarka door intee leeg ayay ku leeyihin ka qayb qaadashada hawshan
axmed waa mahadsantaha mar labaad walaalle jazaak allah khayran waa run dadkaas waa dadka lafdhabarka bulshada ayay qayb ka yihiin deegaankana aad uga fikiro runtii dhiiranaan intaan la eg horey uma dhicin qofkana wuxuu ku dhiiradaa ama uu macnaha ujeedka uu leeyahay uu soo bandhigaa markuu arka asaas gudaha ka dhisan guddigan waa guddiga ugu horreeyey xiriiro badanna wuu sameeyey dad badan oo muxsiniin oo aad u tiro badanna aad bay u danaynayaan inay ka qayb qaataan fariimahii guddigan u lahaana waa gaareen ayaga laftooda jawaabo fiican oo maaragtay aan ilaahay idinkiisa in lagu farxa aan ka rajaynayna baan ka sugaynaa aad baynu mar meel kasta oo deegaanka dadka u dhashay ama dal ha joogeen ama dibad ha joogeen aad bay u soo dhaweeyaan barnaamijkan barnaamijkan waa barnaamij bilow ah een waxaa kaloo nintaas ku darsan lahaa oo codsi ah een walaalaha een maaragtay saxaafadda khayr allah insiiyo horena waad ee, dadaalkan waad qaybaad ka ahaydeen haddana inaad sii laban laabtaan waa codsi aan aan idiin dhiibayno oo oo codka bulshada maadaama aad ku hadlaysaan aad gaarsiisaan dal iyo dibadba een qaybtii inaad ku leedihiin halkudhigana waa sida uu sheegay afhayeenka nabadoonka een waa dalkaaga doolar ku dhiso waa isku day hay-adu ma fadhino dowlad ee, maanta dalka hadda aan leenahay waxbaad ka sugaysaan annagu hadda ma hayno haddii qolada wax ku darsanaysana dalka waa la wada leeyahay laakiin isku tashi deegaankan ka yimid weeye insha allah waxaan rajaynayno inuu gobolka oo dhan u gudbi doono waa mahadsantahay